kulmiye markii aan ka baxayay waxaan ka hadlay in gaara oo goor gaara meel gaara wax gaara si gaara isu tidha markii ay xukuumadda wasiiraaya guulaystayna faysal cali waraabe wuxuu yidhi colkii kulmiye kadinkay kaga daateen baabuurkii col kalun baa fuulo gudaha galay colkaas waa colkii anigu wax sheegayey colkaa galay colkiina way ku jiraan maanta madaxweynuhu waa qalin qalinka waxbaa lagu qoraa waxna waa lagu saxeexaa eed ma laha hadduu qof wanaagsani wax ku qoro wax wanaagsan buu qorayaa hadduu qof wanaagsani wax ku saxeexana wax wanaagsan buu saxeexaya laakiin marka dadka intii ugu xumay ay noqoto inta qalinkii gacanta ku haysa waxaynu ka sugnaa maaha wanaag waxay ku qorayaan xumaan isaga uma turayaan wallaahi bilaahi tallaahi mucaarid ayaa u dhaama kuwa ugu dhow isaga waxaana loogu kala hadimo iyo dhibaato badan yahay sida isaga loogu kala dhow yahay macnuhu waxa weeye cidda ugu dhow baa ugu dhibaato badan ayaa markaa badbaadin karaya anigoo la kabsanaya intanu madaxweynaha noqday malaa berigaadii aan arki jira hore ayaan ku yidhi madaxweyne aan mucaaridka kaaga fullaadee adigu muxaafidka maad kaga fillaan waa markaan yaabay anigu aan muaa aan mucaaridka ma kaaga fillaada ee adigu muxaafidkaagan maad kaga fillaan maanta halkii bay maraysaa magaciisa way isticmaalayaan waxay ka faa'iidaysanayaan maanta galdololooyinkiisa muraado iyo dano gaarahoo ay leeyihiin bay dalkaa u xukumayaan dalka ma xukumayaan cid wal oo somalilan u saaxiiba waa la cod wax wal oo wanaaga oo somalilan hore loogu sheegay kooxda iminka meesha maamulaysa waxaa ka go-an oo ay amar ku qabaan inay ka daba tagaan oo ay wanaaggaa somalilan lagu sheegayo soo burburiyaan shaqo kale ma hayaan waxaa ka mid ah waxaynu doorashooyinka u qaban jirnay caalamku odhan jiray somalilan waxay leedahay kudayasho doorashadkooda maanta hal doorasho oo qura ayay qabteen doorashadiina waxay ku baabi'iyeen mawqifkii iyo aragtidii laga qabay doorashooyinka somalilan ee la odhan jiray waxay leeyihiin kudayasho maanta kudayasho mali waxaa ka mid ah waxyaabaha laynagu ammaani jiray xorriyat alqowlka maanta waxaa xorriyat alqowlka iyo iyo saxaafadda madaxa bannaan baa waxyaabaha laynagu ammaano ka mid ahay maanta miyaa dib la inoogu ammaanaya waa maya waayo cadowgeennii baa inoo talinaya oo si dadban u isticmaalaya madaxweynihii ay ummaddani u dooratay inuu hoggaamiyo mana hoggaaminayo inta ay kuwaas u yihiin waxaa la yidhi rishafal buu wadaa oo waxbuu isku bedelayaa wax isku beddelka ama wax kala bedel kuu doonayaa samay isbeddel kale ley wuu samaynayaa waa kuu naftiisa ku badbaadin karayey ayuu fursad u haystaa laakiin u malayn maayo in uu ku dhacayo waayo maanta guushiisa iyo guuldarradiisu iyo guusha iyo guuldarrada somalilan way isa saaranta waayo isagaa hogaamiye inoo ah oo mas-uulkii koowaad ee qaranka ah taariikhdeenna markii ugu horreysay ayaynu isweydiinaynaa oo aan anigu arkay iyadoo la isweydiinayo wartayana xukuma su-aashaas waxay ka wareerisay dadkii oo dhan mid baa odhanaya xirsibayna xukuma mid baa ka odhanaya war meel kalaa ka sarraysa mid baa ka odhanaya war cid allaali cidin xukutaa la garan kari laay aniguna waxaan hore u sheegay oo waan kaga baxayaa madaxweynaha aada doorateen ama wuxuu noqonayaa marka aqoonta anigu aan u leeyahay ku qiimeeyo lamun baa mid ka eegaysaa inuu noqdo madaxweynihii ugu wanaagsanaa ee taariikhda somalilan soo mara iyo inuu noqdo madaxweynihii ugu xumaa ee taariikhda somalilan soo mara waxaanu weliba ku daray taa iminka aan arkaya ee hayaa waddadaas tii uu ku tegayey madaxweynaha ugu wanaagsan ma aha waa tii uu ku tegayey inuu noqdo madaxweynihii ugu xumaa ee taariikhda somalilan soo mara sababtuna ma aha isaga anigu boqol goorna waa sheegay axmed siilaayo nin xun maaha axmed siilaayo nin xun maaha nin cadowtinimo leh oo calool xun oo nacayb ku jirana maaha nin qolo necebna maaha nin qabyaaladeedna maaha laakiin mashkiladiisu waxaa weeye war iga fadhiiso sida ercigaa saqda dhexe sida aarka intuu ku soo boodo adhaxdaa qaban jiray ninkii siyaasaddiisa iyo ujeeddooyinkuu leeyahay lid ku ah intuu dhabar kaa qabto sida libaaxa shan mayl tuurayy isagu maaha kani halkanuu cunayaa intuu goosanaya hay goostay iska daaba koranaya hayaro goosta halkan iska daa waarida ninkan ku cun wax ka furfuraya ma jiro weliba haddaad kala hadasho wuu daafacaya haddaad istidhaahdaan waana adeer ka dhuwaabu ku gelayaaye maxaad ku haysataa sida libaaxa adigii buu kugu soo badaya ku odhanaya maanaad ii sheegaysaa daa hebelka oo guddaafo dariska xadh ha iga xadhinaydaaya buu ku odhanaya dhibaatadiis waa taa marka hadduu maanta fursaddaa ka faa'iidaysto way ka ilaalinayaan tol u nasteexa oo way ka ilaalinayaan dad uu taariikh la leeyahay oo garanaya oo u hiilaya o dhan agtiisa uma ogola casaabad yar oo maafiya ah ayuu odaygu u xeeran yahay ayuu u xidhan yahay markaa hubaal dhibaatadeedu waxba maaha kuwa jira iyo kuwa soo socda ee kale ayaa ka sii waaweyn annaga waxaanu leenahay war odayga ma la xorayn karaa halgan bay u baahan yahay inaynu odaga xorayne wallaahi bilaahi tallaahi wuxuu u baahan yahay in la xoreeyo idinna isaa ka camalasa wuxuu u baahan yahay inaynu halgankii ee sanadoo kale ah u gallo oo aynu ka badbaadinno labaatan labaatan qof waddankaa dhan mantaciisii waxaa qaatay laba boqoloo nin dhibaatadiisu markay timaaddo ee iyagoo aanay shaqo ku lahayna uma ogolo kuwii dhibaatadiisa anu dhibaatadiisa anu leeday nafciisa ma lihi dooni mayno annagu waxaanu lahayn kuwii dhibaatadiisa lahaa maalintay dhibaatadu timaaddo waar balka bayda dhibaatadii bay isku gudbayaan onaya habad laadatay daa yaa weynaatay oo khasaaruhu habad kice waa intaa markaa dad gebigooduba ka shaqaynaya xumaanteenna ayuu odaygii u dhiibtay taladiisa taladeenii oo dhan haddaynu oggolaanayno iyo haddaynaann ogolaanayn annagu waxaanu leenahay xorriyatalqowlka iyo saxaafadda iyo waa waxaynu soo dagaalanay in badanna ilaa islamta markaanu ahayna arrimaha carabka uu ku hayn jiray isagu hamigiisay ahayd inuu dal dimuqraadi ah waxa uu ku celcelin jiray waxaan doonayaa inaan ka tago legacy faramarin baad ka taagan tahay madaxweyne legacy aad ka tegayso iyo wanaag lagugu xusuustoo dhulkan kaga tegaysaa ma jiro waxaa lagugu xusuusanayaa carruurtii halkaa lagu laayey waxaa lagugu xasuusanayaa doorashadii ka dhacday hargeysa ee ee boobka iyo dhaca iyo ku shubatayadiiyo ka shubashada ahayd waxaa lagugu xasuusanayaa tahriibka aad ku geftay ilaahay aad tidhi udubuu tegayaa tahriibin walaal ee maanta carruurteennii sbeer baadh laga dhiganayo beerkoodii iyo wadnihii carruurteenaa laga dhigtaa sbeer baadh oo aad madaxweyne ka tahay dalkan adugu anigu daalin iyo madluun dhexuma noqday waxaan u hiiliyaa madluunka waxaana la igu haystaa maxaa kaa galay anna wax iga galay garan maayo laakiin kari maayo inaan daalin ma jecli anu madaxweyne siilaa inuu madaxweyne xun noqday waxaan jecelahay inuu noqdo madaxweynihii ugu wanagsanaay taarikhda dalka wallahi taasaan jecelahay oo aanu jeclayn kuwa isaga ugu xiga ee agtiisa fadhiya ma jecla iyagu waxay jecel yihiin inay fursado helaan lacagtana urursadaan xukunkana meesha ku haystaan wuxuu ku ballan qaaday inuu doorasho qaban doono oo aanu maalin ku darsan doonin shantii sannadood ee ay ummaddani xilka u idmatay khudbad sannadeedkiisii buu ku daray madaxweynuhu madaxweynuhu waa beenaa la odhan maayo anugu laakiin waxaan leeyahay doorasho ka dhacaysa dalkan two thousand fifteen oo ay ku tala galeen raggaa isaga ku xeerani ma jirto kumay tala gelin baarlamaanka wuxuu marayaa toban sannadood waa ogtihiin waa cadaalad darrooyinka ten years welibna waxay hawaysanayaan inay dheeraad ku sii darsadaan maxaynu markaa dimuqraadiyad ku sheeganaynaa maxaynu doorashooyin ku sheeganaynaa maxaynu kan ku sheeganaynaa hadday dhici weydo doorashadu ay dhacdo doorashaduna ta dhacaysaa waa tu aynu saabalkeeda naqaan shantii sannadood ee haddaba madaxweynaha loo loo igmaday xilka wuxuu qabtay ama qabanayaa hal doorasho oo keliya waa tiina waa taa golaha deegaanka doorasho shan shan sannadood lama dooran shantaa sannadood hadduu doorasho kala qabto aniga idin kaale ma qabanayo doorasho waxay ka noqonaysaa shan sannadood baa la doorta waxaanu ka dagaalamayey laba sannadood oo daahir riyaale oo xilka diiwaangelinta xumaatay oo noqnoqotay oo laba sannadood ayuu ka dagaalamayey shan sannadood buu iminka baarlamaanka u kordhiyey labuu kordhiyey haddana saddex buu kordhiyey sankaa u daboola inuu mar kale haddana u kordhiyo baarlamaanka waanay ku talagaleen iyagu waana lagu heshiisiin iyo guurta marka waxaanu leenahay dee way ila taraartay oo meelo badan oo aanan jeclayn runtii inay ila martaabay ila martay laakiin waxani waa wax is wataa wax kala haraya maha xumaantu waa wada xumaan inta dadxunkaa oo haystana wanaag wuu inaga fog yahay isbeddel macnaduhu ku diiranayaana ma jiro waxaanu leenahay madaxweyne hubaal waad ka gardaran tahay nidaamkaagu wuu ka gardaran yahay warqaddan aad qortay eed leedahay lama daabici karo waxay jef ku tahay ganacsiga dad sharci leh oo samaystay inay waxyiiliyaan baa iyagu bahdelan oo kaa aqbalay waxaanu leenahay madaxweyne waxaanu doonaynaa annagu wax kale maaha waa in la sugo cadaaladda waa in muwaadinku xuquuqihiisu waxay ku xusan yihiin oo damaanad qaaday dastuurka muwaadiniinta aanu u hadlaynana adigaa ku jira oo madaxweyneah ma aha inta mucaarifka ah muwaadinka muwaadin wasiirku waa muwaadin waxaanu leenahay xaqa muwaadiniinta ha la ilaaliyo